magaalada hargeysa waxaa maanta looga dhawaaqay golo siyaasadeed oo la magacbaxay golaha madaxa bannaan ee wadatashiga iyo toosinta qaranka oo ay ku midaysan yihiin qaar ka tirsan siyaasiyiinta mucaaradka ku ah xukuumadda somalilan siyaasiyiintan ayaa maamulka madaxweyne axmed siilaanyo ku dhaliilaya qaabka uu maamulay dhinacyada maaliyadda iyo weliba heshiisyada caalamiga wariyaha v oda ismaaciil xuseen farjar ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada hargeysa siyaasiyiinta golahan ka dhex muuqda ayay ka mid yihiin gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee ucid injineer faysal cali waraabe hogaanka qaar ka mida ururadii tartamay doorashadii golaha deegaanka hase ahaatee aan guulaysan sida xasan ciise jaamac ibraahim dhegaweyne xildhibaan saleebaan cali koore maxamed xaashi cilmi oo ahaa wasiirka hore ee maaliyadda iyo siyaasiyiin kale waxaana madashan laga akhriyey qoraal dheer oo ka koobnaa ilaa lix iyo toban qodob oo lagu dhaliilayay xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne siilaanyo sida ay u maamushay maaliyadda shaqaqori sharciyada golayaasha dalka qaarkood qaabka loo galo heshiisyada caalamiga ah iyo weliba waxa ay xukuumadda ka fulisay ballanqaadyadeedii ibraahim cabdulaahi dhegaweyne oo afhayeen u ah siyaasiyiinta golahan ku dhawaaqday ayaa isagu sheegay iskumilanka dowladda iyo saddexdiilabadii gole ee qaran oo wakhtigii ka dhacay oo mudadhaafa oo aan sharciyad ku joogin iyo maxkamadihii oo cadaaladi ka dheeraatay iyagana oon maxkamad aynu leenahay iyo gole aynu leenahay iyo cidla doortoo meesha joogta keligii baa ka jooga isna sharci ma noqonayo haddaan labada gole jirin iyo maxkamadii haddaay dheeli tiranin qarannimadu qof baa anaa keligii la doortay oo ku joogaya muddada ku dhammaysanaya oo waxaan sharci ahayn ma soconaysa dhinaca sharciyadda ayaa wax laga weydiiyey siyaasiyiinta golahan ku dhawaaqday gaar ahaan mar haddii aan dastuurka iyo xeerarka somalilan ogolayn ururo siyaasi ah oo aan ka ahayn xisbiyada jira ayaa xasan ciise jaamac arrintaasi kaga jawaabay kelmadda gole waxa weeye waa kelmad af soomaali ah oo dee micnaheeda la wada garanayo markaa dicshoneriga af soomaaligu muu odhan kelmadda gole saddexdaas meelood unbay ku koobantahay muu odhan dicshoneriga af soomaaligu muu odhane waa kelmadee aynu sidaynu isticmaali jirnay saddexdaa gole oon jirin baynu isticmaali jirnay kelmadda gole markaa sideedii hore aynu isticmaalaynaa waxa weeyaan waynu golayaal waa la samayn karaa gudiyoolo waa la samayn karaa shirar waa la qaban karaa waa kelmado inoogu jira af soomaaliga intaynaan distoorkan qoran intaynaan nidaamkan samaysan sidii hore unbaynu isticmaalayna marka waa gole wax inoo diidayaa ma jira inuu gole ku magacabno xagga sharciga iyo xagga luqadda midna wax inoo diidayaa ma jiro markaa taasi waa taa talabaad arintan uu isugu yimi golahani waxa weeyaan arin ay dadku distori xaq u leeyihiin dadku inay samaysan karaan xoriyadda siyaasadda xaq baynu leenahay inaynu fikirkeenna cabiro xaq baynu leenahay inaynu wada tashanno xaq baynu leenahay inaynu sharar qabsanno xaq baynu leenahay marka qaabka uu golahani u samaysan yahay ee loo sameeyey iyo magaca loo bixiyey wax iska keen hortaagaya oo xagga sharciga ah ama akhlaaqda ah ama xagga siyaasadda ah ama si kale ma jiro somalilan waxaa ka jira xisbiyo mucaarad ah oo si sharci ah u matela bulshada saluugsan hadba sida talada dalku u socoto hase ahaatee su'aal kale oo la weydiiyey ayaa ahayd haddiiba xisbiyadaasi mucaaradku ay jiraan ma idinka ayaa ku biiraya mise waxaad buuxin doontaan booskii xisbiyada mucaaradka ah mar haddii uu idinka mid yahay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee ucid injineer faysal cali waraabe xildhibaan saleebaan cali koore oo ka mid ah siyaasiyiinta golahan ku dhawaaqday ayaa isagu arrintaasi ka jawaabay golahani wuxuu buuxin doonaa oo uu wadi doonaa inuu buuxiyo meelihii looga bannanaa dadka ee ah inuu talooyin qarankani ku tallaabsan karo oo horumarin kara inuu soo jeediyo ayaannu u abuurannay oo nuxurka golahani waa qaabka xisbiya mucaaradi oo ka duwani wuu jiraa runtii sida guddoomiyaha xisbiga u ciidoo kale laakiin wuu ku keliyaystay wuu ku keliyaystay oo xisbiyadii kale ee mudnaa inay wax sheegaan ayaan goobta iman iyo golayaashii qaranka loo igmaday inay jeekan balans waddanka u sameeyaan haddii taa la waayana waxa weye waddanku wuxuu ku dhacayaa gacan hogaamin dictatorshipnimo dictatorku ma aha inuu surwaal askari uun laga filo inuu tuute soo gashado ee sistamka ayaa qofka u saamaxa inuu noqdo dictator sidaa daraaddeed golahani wuxuu noqon doonaa mid ay ummaddu ka filayso oo dadku ka fili karaan inuu keeno talooyin dhaxalgala oo hore loogu dhaqaajiyo qarankan u baahan wuu dhiigbaxayaa in la dhiig joojiyo qoraal ka kooban laba bog islamarkaana ay ku jiraan lix iyo toban qodob ayaa ujeeddada ururkan loo aasaasay lagu sheegay in tashi dheer kadib ay siyaasiyiintan isla meel dhigeen in golahani uu istaago waxay ugu yeedheen badbaadinta qaranka gudoomiyaha xisbiga wicd injineer faysal cali waraabe ayaa isagu sheegay inay wakhti dhow qaban doonaan dood cilmiyeed golahani maaha micnihiisu waa gole jiray golahan wuxuu diyaargaraynayaa dood cilmiyeed waxaa ku akri doon war-saxaafaadka ku taallaa sababta loo sameeyey dood cilmiyeed lagaga hadli doono sida loo xalin lahaa een, dhibaatooyinka inoo hor yaalla sida xal loogu heli lahaa ayaa weeye soo magaba facilitator oo, eh, dood cilmiyeed cilmiyeedkaas ismaaciil xuseen farjar v o a hargeysa